soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen oo qodobadan warka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhamaystiran xubnaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa saaka lagu wada in kulankoodii caadiga ah ay ku yeeshaan xarunta villa hargeysa iyagoo ka doodi doonaa ajandayaal fara badan oo horyaala baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kulankan ayaa diiradda lagu saaraya ilka doodista ajandayaal baarlamaanka federaalk ee soomaaliya horyaala oo maalmahan bay kasoo doodayeen sida uu sheegay guddoonka golaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kulan shalay ay ku yeesheen magaalada muqdisho golaha baarlamaanka aqalka federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay kaga hadleen mas-uuliyiin ka tirsan guddiga joogtada ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sidii loo dardargelin lahaa howlaha lagu dardargelinayo hannaanka shaqada ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in baarlamaanka xubnihiisa looga bahan yahay inta maqan inay soo xaadiraan kalfadhiyada kala duwan ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya uu yeelanayo maamulka degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay gobol nabadeed oo loo dhigay beelo walaalaha oo dhawaanaha ku dagaalamay degmadaasi ibraahim iyo ayaa warkan faahfaahintiisii noo
si loo fuliyo siyaasadda madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee dib u heshiisiinta iyo nabadeynta magaalooyinka loona gaaro daadejinta adeega dowladda ee isdoorashada bulshada deegaanka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo uu weheliyo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose la taliyo sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka degmada wallaweyn ayaa maanta daafuray shirka dib u heshiisiyiinta odayaasha beelaha dega degmada wallaweyn ee gobolkan shabeellada hoose kulankan waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan odayaasha dhaqanka degmada wallaweyn maamulka magaalada iyo wafdiga wasiirada ugu horeyn waxaa kulankan ka hadlay guddoomiyaha maamulka degmada wallaweyn cabdixakiin cabdulaahi sheekh maxamed aan ka dhegaysano ajendaha markaas shirkan u qabatay adinkuna wixii dee markaas idinkaga aadan aad soo gudbisaan insha allah qof walbo waxaa laga doonaya si oo dee odaytinimu ku jirto in uu hadlo shirkanna waxaa waaya sidiisaba wada hadal waaye qof walbana wuxuu ku hadlaa la qoraa marka insha allah soo dhawaada guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare ayaa dhankiisa adkeeyey muhiimadda ay leedahay wadajirka iyo isu tanaasulka si loo gaaro in magaaladan ay yeelato golo deegaan ah si bulshadu ay isu doortaan
dadka deggan degmada wallaweyn la ysugu keeno la wada hadlo la wada munaaqashoodo looga hadlo waxyaabaha taagan xaaladaha taagan sidii wax looga qaba lahaa iyo sidii dib u heshiisiin rasmiga deegaanka loogu qaba lahaa shirkeenna waxyaabaha kale aad oo qalbigeena ka guuxayo awood qaybsi iyo maxaa lahaa dhinacyo kale laga fikirayo haddeertaan saacaddan la joogo uma joogno annaga waxaa u joogno muhiimaddeenna ugu weyn waxay tahay waa dib u heshiisiin iyo shacabkaanu siday ku wada noolaan lahaayeen waxaan rabnaa inaan tillaabo tillaabo aan u qaadno oo qof walba oo deegaankan degganna uu shirkaani ka soo qayb galo tiro iyo nambar iyo wixii looga soo qayb gali lahaayna dan iyo heelaha dartan kama lihiine waxaan rabnaa horta ugu horrayso in wadahadalkeenna uu noqdo mid midho dhala la guulaysto laguna guulaysto in dib u heshiisiin rasmiga aan ka qabanno degmadaani si nabadan loo wada noolaado marka la heshiiyo kadibaa waxaa la gaari karaa arrimaha kale aan ka hadlayno oo awood qaybsigii golihii deegaanka iyo samayntiisa waxaasoo dhan markaas kadib waa loo gudbi karaa laakiin hadda waxay tahay waa wadahadal shir ah oo hadduu ilaaha idmo isbuuc ayaa halkaana joogi doonaa gooni gooni ayaa oo la kulmi doonaa qabiilada kala duwan ee degmadan degan iyo odayaasha dhaqanka ee qaybahooda kala duwan qaybaha isboortiga dhallinyarada maxaa la aqoon-yahaniinta haweenka qayb walboo ka mida deegaanka dadka degan bulshada qaybahooda kala duwana waa la kulmi doonaa hadduu ilaah idmo ugu dambeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ambasador cabdulaahi xaaji xasan ayaa odayaasha dhaqanka degmada wallaweyn u sheegay in loo baahan yahay in wax walba ay ku dhammeeyaan isu tanaasul si magaaladooda ay u hesho adeegyada aasaasiga ah ee bulshada may weydiiyone wal isanka madaysantiinoo iska rahaasanoo wallaweyn daqan ah ma jiraan adduunyadu oo kamada aysantiin jiraan wal gaargaarku bi wal guud ee oo un lan walba siin kumada difaaca ma jiro kaasuu meel un weydii hoyna wala guud oo difaaca kulligaana niimadun oo masreel walna weyn oo dhan difaacayan ma iin may la faday abaal iyoonay lan reebada awlaad kulligaana waa yeelin walba hoy wal dareer reedkana ahe dareer haddii khilaafna un ku tabaana iyo haddii maslaxa un ku taba fadna isin siin jarta taasay ma baahantaha ana iska nagado aan baahanta lan walbo meelolay ka dhigo unku tabaana may dhaanta he tanaasulaad iyo warse warweran lisar un ujeedka unan koynin maslaxadaas guud waaye waana ballan may qaadanay in una qof walba la kulagna qabiil walba jafo walba la kulagna ilaahay idin shay meeliyeeda mahaninku bahayay xal xal ka saabsan mada hor helis guud marlamaad mahanin bahey war una kamadaysagna muqadas aho kulligaan una difaacan hanin bahas mahanin bahee hadiiba nagata geeka halkanka fayla maamul suubsanoy kaasana deeqay hoob nagata aboosta waay laakiin mada hor heliisa ku hore kow naftiya dhibaato badan la maray awood qaybsi iyoonay irafaad iyo la maro doona dagaalkana meelaha isulku kooyi doon war ogye laakiin walaad umay ka horey dad niid faylla isku meel loo injeedo suubsado karo laakiin haddii lishal jeeda maamul suubsamaaw goolkan anka dambooye maamul inta la helo waay laakiin may ka horeeya alqaladun lakugudubo arqaladun hore lakugudubo la hela dad odayaal ahoo midaysanoo aaminsan inay maamul oo nadiif ahoo daacad ahoo oo la dooraday isan dhatinhasku biidan inlaka badbaada fad haddii aaminsantiin suubsaneen una diyaaraasin usbuucun gudaasheena may fadaana war hanoobaha maamula suubsadaana iyo halka nagadee maya maamul ma suubsadaanaho saas ku haadan walaa isin hasiinku boho qoraan iyo waa diyaariyaan doogay inta ka gaabsadeen ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose ogeysiis farxad haddii aad sheegeen ay qaban doonaan banaanbax aada u xoogan oo aada weyn lagu taageerayo howlgalka ciidanka dowladda ay ka wadaan qeybo kamid a gobolada dhexe ee dalka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ah iyo amniga ee maamulka gobolka banaadir maxamed diiri iyabooh ayaa sheegay inuu gobolku arrimahaasi u diyaarinayo waa kan gudoomiye iyabooh arrintaasi ka hadlaya sida uu maareeya sheegay isku soo baxyo waaweyn oo dadka soomaaliyadoo dhan ka qayb galaya inaan as- ayadana dhignaan rabnaa hadduu ilaah yidhahdo labada maalmood oo nagu soo aaday marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aada iyo aad ay u mahadsan yihiin inay ciidamada garabkooda istaagaan madaxda garabkooda istaagaan Eh, dalka oo dhanna maaragtay uu iskaashado waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo xadiis saxiixa oo rasuulka calayhi salaatu salaam uu yidhi dadka waxaan rabaa soomaaliyeed inta aad dagaalka jirin haddii oo ay ciidanka iyo inta ama xildhibaan ha noqdeen ama wasiir ha noqdeen dagaalka jira oo furimaha jira haddii la garab istaago qofku wuxuu la mid yahay ajarkaas wuxuu leeyahay oo kale wuxuu rasuulka calayhi salaatu salaam yidhi man jaha- man jahasa qaasiyan fii sabiili illaahi faqad qasa waman waman khalafa qaasiyan fii ahlihi bikhayrin faqad qasa qofkii qof duulaya waa ogtihiin oo dee diintan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu markii ay noolaayeen wax badanaa loo soo maray maanta inaan dad muslimiina aan noqon in diintu halkan ay soo gaarto marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi eh, dadka duulaya oo f- uu dagaalka aadayo waxaa laga yaabaa ninka duulaya inuusan faras wadanaa laga yaabaa marka midaa duuli karin ama aa soco karin hadduu
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli gaas ayaa sheegay inaan la siyaadsadeyn dagaalka madaxweyne xasan sheikh uu kula jiro dagaalamayaasha al-shabaab ra-isul wasaare cabdiweli gaas ayaa sheegay in xilligan la joogo xilligii garab lagu sii lahaa madaxweyne xasan sheikh maxamuud dagaalka uu ka wado qeybo kamid ah dalka soomaaliya dadka qaarkoodna uu sheegay inay joojiyaan in dagaalkan la siyaadsadeeyo
الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ee, waxaan rabaa inaan ee, codkayga iyo taageeradayda ku biiriyo ee, madaxdii hore ee hadashay ee ku saabsan ee, halganka iyo dagaalka iyo jihaadka lagula jiro ee, nimanka khawaarijta ah ee ee banaystay dhiigga soomaaliyeed waxaan rabaa inaan halkan ka cadeyno inaanu ta- garab taagannahay oo taageersannahay ee dadaalka ay wada dowladda federaalka ah ee hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee alla- ee- ee ka dhanka ah ee nimankaasi dhowr iyo tobanka sano ee banaystay dhiigga ee dadka soomaaliyeed ee maanta cadowga keliya ugu xo- yani- yani cadowada waa badan yihiin laakiin cadowga ugu xoog badan ee maanta soomaaliya leedahay waa cadowga al-shabaab weeye Een, marka in layska taageero oo layska kaashado oo collective responsibility qof walbaaba meesha uu kaleeya mas-uuliyaddiisa uu ka qaato la dagaalanka nimankaas dalkana la ka xoreyno si dalka yaga uu nabadgelyo iyo amni iyo kala dambeyn iyo horumar dowladnimo uu gaaro Ee, dagaalka maanta lagula jiro khawaarijta een, haddii uu guuleystana soomaali u dhan baa wada guuleysatay haddii oo ay la- dagaalkaasi lagu guuldareysana soomaalida baa guuldaraysatay cid gaari ma ma guuldaraysan qof gaari ma ma guuldaraysanayo qof gaarina guul ma gaarayo Ee, waxa weeye waa waajibna wada saaran dhammaantayo Ee, waxaan si gaara ugu tirtirsiinaya culammada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay dagaalkaasi ay qeybta ugu ugu fiican ay ka qaataan oo ay liirgareeyaan dadka iyagu ee, una sheegaan ee, kana hadlaan oo si jiddi ah oo alba in badan oo ka mida way ka hadlayeen wayna ka hor yimaadeeni in maanta si guud oo yacni wadajir ah een, ay looga dhaadhiciyo waxa ay wada inaysan diin ahayn in ay tahay een, alla ka fogaansho inay tahay wax ka soo horjeedna diinteena islaamka qofku muslimka oo dhiiggiisa la xalaalaystahay inaysan islaamnimo ahayn in aysan diin ahayn in dhallinyaradeenna laga waaniyo laga wacyigeliyo dhibta nimankaasi dalka ay ku hayaan loona sheego Een, eh, ganacsatadu in ayana jeebkooda furaan oo la taageero eh, dagaalka lagula jiro een, eh, nimankaas khawaarijta ah oo iyaguna ay ka qeyb qaataan sababtoo ah cidda haddii amni la helo ka faa'iidaysanaysa ku baraaraysa ee ku horumaraysa een, yacni ee, ya- maxsuulka kasoo baxaana faa'iida u weyn qaadanaysa ay ganacsatada weeye marka waxaan rabaa iyaguna inay qaybtooda ka qaataan waxaan rabaa siyaasiyiintu wax kasta oo siyaasad oo laysku hayo ama fikir kala duwanaansho ahi inta meel la iska dhigo in nimankan loo midoobo ayaa loo baahanyaa marka inaga oo soomaali ah inaga oo mid ah inagoo meel u wada jeedna guulay gobolka shabeellaha hoose xariintay ku dagaalamayaay shalay galab ciidanka dowladda soomaaliya kuwa koonfur galbeed iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa magaaladaasi la sheegay in ciidanka dowladdu ay sababa xeerka dib dib ay kusoo laabteen wararka laga helayo ayaa lila hadda loogeyn halkaa ay ku sugeen ciidanka dowladda ee kuwii ku dagaalamay dagaalkaasi al-shabaab balse wararka qaar ayaa soo baxay sheegaya dagaalku waa mid aada u culus lamana heli karo marar dheeraad oo ku saabsan xogaha dhabta ee dagaalka khasaaraha u geystay dhimashadii dhaawaca guud ahaan warkiisi waxaanimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsana heertana dhegeysanaysaa iwanage
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel